magaalada garowe ayaa lagu qabtay shirkan oo looga hadlayay sidii loo fulin lahaa mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin biyo xireen iyo dabargoynta geedka loo yaqaano garawaaga oo laga sameynayo deegaano ka mid ah gobolka nugaal waxaa ka qaybgalay shirka gudoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir mas-uuliyiin ka socday hay-adaha ka shaqeeya puntland iyo wasiiro ka mid ah maamulkaasi maareeyaha wakaaladda horumarinta biyaha puntland maxamed cabdiqaadir ayaa ka warbixiyey mashaariicdan in laga shaqeeyo horumarka deegaanka surjiif iyo laba iyo labaatanaad oo runtii in muddo ah la rabay in laga qabto mashaariic mashaariicdaas oo taagneed muddadaas runtiina waxa weeye waxyaalaha laga shaqeynaya waxa ka mid a wax horumarka deegaanka ah weeye sida geedkan garanwaaga ah oo ilaa cada dheere ilaa sunajiif qabsaday iyo biyo xireen laga sameynayo ama jackdam laga sameynayo sunajiif waana runtii waa ka ballanay meel cad baan kaga ballanay maanta waxaana annaga ka wasaarad ahaan iyo mashruucan barwaaqo wasaaradaha ku bahoobay oo deegaanka iyo xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo biyuhu isugu jiraan waxaanu diyaaruna inaan ka shaqeyno gudoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir ayaa soo jeediyey in laga shaqeeyo sidii loo fulin lahaa mashaariicdan ummaddan haddii mashaariic u timaado maaha in istaaku lagu noqdo maaha in macnihii caqabad lagu noqdo maaha marka waxaanu leenahay mashaariicdaasi waa fulaysaa sidaanu isla afgaranay ummadda danteeda ah iyo wanaaggeeda ah oo noo yimi in aanu dhaqaajino baa maanta oo shantii bisha sideedaad ah halkaas aanu hoosta ka xariiqnay waxaanu leenahay bulshada gobolka nugaal ku nool iyo degmooyinkeeda meel walba ay joogto dalka iyo dadka horumarkiisa iyo waxtarkiisa iyo amnigiisa ha laga shaqeeyo mashaariicdan oo horey u socday ayaa loo joojiyey caqabado ka dhex yimid bulshada dhexdooda ah iyada oo hadda kadib dib loo bilaabayo kadib markii la xaliyey isfahmi waagii horey u jiray